wuxuu waa wixii dafiray waa hore diiday nabigii allahuma salli wasalim wbaarik caleyh waa wixii dariiqii alliyo diinta caasiyey ee dib uu soo noqdo yaan kufrigan dawalaala yeelan horraantii bishii janawari sannadka laba kun afar iyo labaatanka hogaamiyaha maamulka la baxay somalilan muuse biixi cabdi ayaa qaaday tallaabo khiyaano ummadeed ay soomaalidu ku tilmaamtay taasoo badda soomaaliya uu ku siiyey xabashida etoobiya waxa uu ka soo muuqday shaashadaha la iska daawado isagoo ra'iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed u saxiixaya isfahan dhigaya in etoobiya labaatan kilomitir laga siiyo badda soomaaliya saldhig milatarin ay ciidankeeda badda ka dhistaan halkaas taas beddelkeeda waxay xukuumadda xabashida etoobiya sheegtay inay mustaqbalka maamulkan u aqoonsan doonto dal madax bannaan maamulka somalilanna saami laga siinayo sharikadda diyaaradaha ee etoobiyan airelan wixii daafushaalahaaye idinkaan dad khayr laba ahayn oon dawaal ahayne idinkaan damiir ficil lahayn oon danqaanihayne idinkaan danaynayn dad jiraa wax uusan daysteene tallaabadan waxaa ka horreeyey hadallo uu marar badan jeediyey ra'iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo uu dhammaantood ku sheegay inay lama horaan tahay in etoobiya ay hesha qayb ka mida badda soomaaliya oktoobar sannadkii hore ayuuna kelimaduu ka jeediyey baarlamaanka etoobiya waxa uu abiy axmed ku nuxnuxsaday inay lama horaan tahay in etoobiya ay qayb ka hesha badda cas si loo soo celiyo buu yidhi qabkii etoobiya dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud ayaa isfahanka dhex maray etoobiya iyo maamulka la baxay somalilan waxa ay ka muujisay caro xoogan iyadoo sheegtay inaanay qaadan karin in maamulkan uu galo heshiis iyadoo ay joogto dowladda federaalka sida ka muuqatay hadallada xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinta kale ee u hadlay villa soomaaliya doodi kama taagna in etoobiya ay qaadato qayb ka mida badda soomaaliya laakiin ay tahay in dowladda federaalka ay iyadu saxiixdo heshiiskaas khudbaddu xasan sheekh jeediyey kadib is-afgaradkii xaaraanta ahaa ee dhex maray etoobiya iyo maamulka la baxay somalilan waxa uu xasan sheekh u sheegay inaanay doodi ka taagnayn in etoobiya ay hesho badda soomaaliya laakiin waxa la isweydiinaya ay tahay qaabka ay ku qaadanaysa badda waxaa soo haray aan hadda ka horna aan ra-iisul wasaaraha etoobiya aan ku dhahay etoobiya badda akses ma u yeelanay mase ma u yeelanayso ma ahan su-aashana dhex taallo ee waxay tahay etoobiya badda akses way u yeelanaye see ugu yeelanaya kulanajiis oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waraysi uu warbaahinta siiyey waxa uu ku sheegay in xasan sheekh iyo muuse biixi waxa ay isku hayaan ay tahay cidda saxiixi lahayd heshiiska lagu bixinayo badda soomaaliya waxaan aaminsanahay xasan sheekh iyo muuse biixi waxyaalaha hadda isku hayaan inay tahay inuu asagu xasan sheekh inuu saxiixa ay ahayd laakiin mabda'iyanba inuusan waxba ka qabin dowladda etoobiya inay access u yeelato badahana ay qaadato madaxweyne xasan sheekh maxamuud khudbadii uu ka jeediyey calimasaarkii sayid cabdulaahi deni wuxuu sheegay isagii abiy axmed inay dhowr jeer muddo ka wada hadleen in la siiyo badda soomaaliya access loo siiyo access in loo siiyona ayna isla gaareen technical team inay wada qabsadaan asagana wuxuu leeyahay waa madaxweyne xasan sheekh maxamed wuxuu leeyahay badda access ma u helaysaa ma aha su-aashaan isku hayno su-aashaan isku hayno waxaa weeye sidee ay access ku helaysaa marka dadweynaha soomaaliya soomaaliyeed maadaama ay diidmo culus kala yimaadeen madaxweynaha soomaaliyana saxiix lala dabamaray waxaan aaminsanahay diidmada dadweynaha oo aada u xoogan iyo in saxiixii lala dabamaray xoogaa masaladaas musabiixii uu ku darsaday in exchange ay xanuujisay asaguna uusan saxiixin labadaa shayba waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu la orordahayo hadda uu ka dagaalamay labadaa shayna haddii la xaliyo waxaan aaminsanahay inuu mabda'iyan arrintan diidanayo markii ay dowladda federaalka aragtay in etoobiya ay ka go-an tahay dhaqangelinta isfahanka ay la gaartay maamulka la baxay somalilan waxa ay tallaabadii ugu horreysay ee ay qaaday noqotay inay u gacanahatiso nidaamka afgembiga dalka masar ee uu hogaamiyey cabdilfataax asiisi labaatankii janawari laba kun afar iyo labaatanka waxaa magaalada alqaahira gaaray wafdi uu hogaaminaya xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka kaasoo kulan la qaatay hogaamiyaha afgembiga masar siisi ayaana taageero u muujiyey dowladda federaalka haddaba su-aasha la isweydiinayo waxa ay tahay masar diyaar ma u tahay inay etoobiya ka difaacdo soomaaliya maxayse tahay danaha ay ka leedahay inay ciidamo u soo dirto dalkan baylahda u ah duulaanada isdabajoogga ah iyo dibindaabyada ka imaanaysa shisheeyaha magacyada iyo halkudhigyada kala duwan wata inta aynan ka jawaabin su-aashaas aan isdultaag kooban ku samayna taariikhda nidaamka masar ee xilligan uu hogaamiyey cabdilfataax asiisi saddexdii juulaay laba kun saddex iyo tobanka ayuu cabdilfataax asiisi waxa uu talada dalkan kula wareegay afgembi uu ku sameeyey maxamed mursi oo xilligaasi ahaa madaxweynaha masar waxaana afgembigani xigay gumaad ba-an oo ka dhana shacabka masaarida mid ka mida taariikhda aan marnaba la hilmaami karin ee ka dhignaa gumaad argagax ku beeray dad badan oo dunida ku nool wuxuu dhacay afar iyo tobankii agosto laba kun saddex iyo labaatanka xilligaasoo ciidamo ka amar qaata siisi ay rasaas ooda uga qaadeen dad dibadbaxyo ka dhigayay fagaarayaasha nahda iyo raabicat alcadawi ee magaalada alqaahira inkastoo xukuumadda uu hogaamiye siisi ay ka been sheegtay tirada dadka ay ku gumaaday alqaahira haddana tiro koobyo madax bannaan oo la sameeyey waxaa lagu ogaaday in dadka maalintaasi lagu dilay masar ay ka badan yihiin saddex kun oo ruux
فوق أرض المسلمين ويتامى وأياما وتكالى وأنين إنها أنهار دم فوق أرض marka laga yimaado kumanaanka halka maalin uu sii sii laayey waxa uu sidoo kale xabsiyada dhigay kumanaan kale oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada dalka masar isagoo boqolaal ka mid ahna ku fuliyey xukunno dilal toogasho ah jasiiradda saynaa oo ka mida dalka masar ayaa iyaduna sannado xiriira waxaa saaran go'doomin ay ku hayaan ciidamada ammaanka ee dalka masar dadka gobolkan ku nool ayaana wajahay xaalado adag oo xagga nolosha ah sababa ku aadan go'doominta ay ku hayaan ciidanka masar astaamaha kale ee uu leeyahay nidaamka siisi uuna uga egyahay madaxda soomaalida waa iibsashada dhulka siisi ayaa maamulka aala sacuud ka iibiyey jasiiradaha siiraan iyo tanaafiir oo milkiyad ahaan ay u leeyihiin shacabka masar marka aan u nimaanno qadiyadda filistiin iyo khaza oo ah mid qusaysa muslimiinta dunida ku nool waxa uu nidaamka siisii kaalin ka qaadanayaa dhibaatada ay wajahayaan muslimiinta mustadcafiinta ee ku nool khaza waxa uu nidaamka siisi in ka badan tobanka sane ee uu jiro go'doomin ku hayaa khaza marinka rafaxna kama gudbaan waxaanay yahuuddu raalli ka ahayn boqolaal mitir ayayna masar u jirtaa marinka filadelfiya ee ay ciidamada yahuudda saldhigyada iyo fariisimaha ku leeyihiin kuna xasuuqayaan muslimiinta khaza marka laga yimaado go'doominta arxandarrida ka muuqata ee uu siisii ku haya khaza waxa uu fagaarayaasha warbaahinta ka hor sheegay inay suuragal tahay in shacabka khaza laga barakiciyo deegaanadooda oo la geeyo meelo ka baxsan filistiin sida urdun halka ay u soo barakici lahaayeen saynaa sida uu sheegay
haddii ay jirto fikrad ah in la barakiciyo reer khaza waxaa loo barakicin karaa lamadegaanka annaqab ee israa'iil halkaas ayaa la geyn karaa reer khaza inta ay israa'iil ka soo dhammaysanayso howlgalkeeda la xiriira dabarjarka kooxaha muqaawamada ee hubeysan باع الثمين بلا ثمن وغفى هناك بلا وطن حتى الدموع
wuxuu sidoo kale cabdilfataax asiisi horey u sheegay inuu taageersan yahay heshiiskii loogu magacdaray safqatulqarni ee uu garwadeenka ka ahaa madaxweynihii dalka maraykanka donald trump kaasoo yahuudda loogu saxiixay inay qaataan magaalada barakaysan ee alqudus ee uu ku yaalla masjidka al aqsa oo ah halkii loo dheelmiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam
madaxweyne trump waxaan halkan si cad uga sheegayaa inaan si dhaba u taageersanahay dadaalada heshiiska qarniga waana aaminsanahay in taraam oo arrinkaasi xal waara ka keeni karo
marka laga hadlaya kartida iyo wax iska dhicinta waxa uu siisii ku hurdaa bannaan cidlo ah daliilka ugu weyn ee arrinkaasi ka markhaati kacayana waa mashruuca biyo-xireenka annahda ee uu abey axmed ku qalqalgelinaya mid ka mid ah aasaasiyaadka nolosha reer masar oo ah webiga anniil halkii lagu waday inuu si adag uga hor yimaado mashruuca biyo-xireenka annahda tallaabo weliba oo lagu dhicisayn karana uu qaado waxa uu siisii noqday qof lagu maadaysto markii uu warbaahinta ka soo muuqday isagoo ku dhaarinaya abey axmed inaanu halis gelinaynin nolosha reer masar والله والله والله والله
لن نقوم بأي ضرر لن نقوم نقوم بأي ضرر لن نقوم بيدرة
للمياه في مصر للمياه في مصر مصر
أوهما أقسى الوهن نحلتي في من يرى أن القبيح هو الحسن محلتي في من يرى أن القبيح هو الحسن marka laga yimaado cambaaraynta aan warqadaha dhaafsiisnayn ma jirta tallaabo muuqato oo uu qaaday siisi si uu u difaaco biyaha anniil etoobiya ayaana sannado dadaal iyo xusulduub ah kadib waxa ay xilligaani hiigsanaysaa inay noqoto mid ka mid ah dalalka kaalmaha hore kaga jira afrika marka la joogo korontada laga dhaliyo biyaha webiga anniil waxa uu ka mid yahay arrimaha taabanaya amniga qaranka ee dalka masar sidaasi darteed in la waxyeeleeyo webigan ama la nusqaamiyo sadka soo gaara dalkan waxa ay ka dhigan tahay duulaan aan geed loogu soo gamban oo lagu soo qaaday alkaahira laakiin saasoo ay tahay siisi iyo zumradiisa waxa ay reer masar ku daawadeen halisyada ku geedaaman biyo buuxinta annahda ayaana saameyntiisa waxaa xilligan dareemaya beeraleyda masaarida horraantii bishii agoosto midowda afrika ayaa sheegay in dhammaadka sanadkan la bedeli doono magaca ciidamada shisheeyaha ee jooga soomaaliya iyo shaqada ay qaban doonaan intaba dowladda masar ayaana la sheegay inay ciidamo uga qayb qaadan doonto howlgalka owsom ee sanadka labakunshaniyolabaatanka tallaabadan ayaa khubarada ka faallooda arrimaha mandiqadda waxa ay ku tilmaamayaan inay tahay mid masar ay ku doonaysa inay cadaadis ku saarto etoobiya si ay tanaasulaad iyo isfahan uga samaysa qadiyadda biyoxireenka annahda falanqeeyo lagu magacaabo cabdisamed cabdishakuur oo ka hadla arrimaha afrika ayaa mar uu la hadlayey aljaziira waxa uu sheegay in galaangalka masar ee arrimaha soomaaliya ay ku doonayso inay ku cadaadiso etoobiya si ay tanaasulaad uga samaysa arrimaha la xidhiira biyoxireenka annahda iyo sadka biyaha anniil axmed mowlaana oo isaguna ah qabiir ka faallooda arrimaha amniga kana soo jeeda dalka masar ayaa sheegaya in masar ay culays u aragtay in etoobiya ay soo cagadhigato badda cas taasoo halis gelin karta kanaalka assuweys iyadoo etoobiya horeyba ay culayso ugu haysay webiga anniil sidaasi darteed masar dhabka ma ahan sheegashada ah inay soomaaliya ka difaacaysa etoobiya madmadowga u dhexeeya dowladda federaalka iyo adis ababa ayayna ka dhex aragtaa fursad ay ku cadaadin karta abiy axmed si uu tanaasulaad uga sameeya qadiyadaha qaar masar danteeda aan isleeyahay la taaban karo waxaa ka mid a challengega etoobiya ay- iyo masar ka dhexeeya oo oo webiga nail iyo meeshan renouncency en- en- en- maaragtay daamka etoobiya samaysay eh, oo masar iyo etoobiya isku fahmi waayeen etoobiya runtii waxay noqotay waddan dhib badan oo gobolkana ku dhib badan internationalkana ay waxba kaga maqli waayeen Eh, masar way isfahmi waayeen waxay iska noqotay niman aad u xirxiran oo ciday la tashadaan la oqoola ay yahay marka Een, masar maadaama ay- ay dhibaatadaas aragto oy soomaaliya u baahan tahay marka inay tiraahdo awood kaasoo horjeeda ayaan ka samaynaynaa eh, deriskaada dhinaca kale qoraal lagu magacaabo haytham azubaydi ayaa maqaal uu ku daabacay the arab weekly waxa uu ciwaan uga dhigay masar si dhab ah uguma soo jeedo soomaaliya isagoo tilmaamaya in imaanshiyaha masar ee soomaaliya ay keliya tahay ismuujin oo etoobiya looga doonayo tanaasul marka wax lagu dhisto faragelinta masar ee suudaan iyo qadiyadda la xidhiirta khaza soomaalidu way ka dharagsan yihiin in masar tallaabooyinkan ay qaadaysa iminka ay ku doonayso oo keliya inay ku cadaadiso etoobiya ayuu leeyahay qoraaga haytham azubaydi dowladda etoobiya ayaa dhankeeda si kulul uga jawaabtay tallaabooyinka masar ee la xidhiira inay ciidamo u soo dirto soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya ayaana lagu sheegay in adis ababa aanay gacmaha ka laaban doonin iskudayada halis gelinaya amnigeeda tani waxa ay abuurtay cabsi la xidhiirta in soomaaliya ay isku beddesho goob ay dagaal wakaaladeed ku galaan etoobiya iyo masar dadka cabsida noocaas qabana waxaa ka mid a wariye ka faallooda arrimaha afrika oo lagu magacaabo ibraahim saalax marka aan u soo laabanno siisi oo ah ninka uu gaashaanka mooda xasan sheikh waa nin marar badan warbaahinta horteeda ka sheegay hadallo gaf ku ah diinta islaamka
احنا في مصر ما بنميزش بالدين ما بنقولش ده مسلم وده مسيحي annagu haddaannu nahay masar ma faragashano arrimaha ku saabsan diinta mana kala soocno muslimka iyo kirishtaanka ma jirto wax farqi ah oo u dhexeeya ragga iyo dumarka ama diin iyo diin kale wax weliba waa ay siman yihiin dowladdu iyadaa leh mas-uuliyadda ah inay kiniisado u dhisto muwaadiniinteeda nasaarada ah sababtoo ah waxay xaq u leeyihiin inay si xur ah u cibaadaystaan sida ay dadka kaleba iyagoo xur ah u cibaadaystaan runtii haddii ay masar ka jiraan diimo kale waxaan go'aansanay inaan u dhisno goobo ay ku cibaadaystaan haddii ay yahuud yihiin waxaan u dhisi doonaa goobo ay ku cibaadaystaan haddii ay jiraan diimo kale sidaas ayaan u samaynaynaa maxaa yeelay taasi waa xaqa uu nagu leeyahay muwaadin kasta بالمناسبة أو لا يعبد أو لا يعبد أو لا يعبد ده موضوع إحنا ما نتدخلش فيه
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
أمتي ماذا دهاها أمتي ماذا دهاها أمتي ماذا دهاها فتردت في المهاوي فتردت في المهاوي كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت haddaba su-aasha ay tahay in soomaali badan ay isweydiisa ayaa ah ninka difaacan kari waayey amniga dalkiisa iyo biyaha webiga aniil oo udubdhaxaad u ah nolosha masar dhanka kalena indhaha ka daawanaya muslimiinta khaza ee agtiisa lagu gumaadayo ma looga fadhiyaa inuu difaaco midnimada iyo wadajirka soomaaliya siisiga qaybta ka ah gaajaysiinta iyo gumaadka ka dhanka ah muslimiinta khaza ma suuragal baa inuu harqabow u soo jiida shacabka soomaaliyeed
حين يا قوم استكانت وتوارق عن علاها
وارتضت كل هوان, هوان وتمادت في هواها أمتي ماذا دهاها أمتي ماذا دهاها أمتي ماذا دهاها